waad mahadsan tahay war degdeg ah oo soo dhacay ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kadib dagaal xoogan si buuxda ula wareegeen magaalada moqokori ee dhacda bariga gobolka hiiraan kadib markii ay cagta mariyeen saldhigyadii ciidanka dowladda federaalku ay ku lahaayeen halkaasi wararka la xiriira degmada moqokori ayaana isa soo taraya marba marka ka dambeysana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay horey u qaadayaan tallaabo guul ah wixii ka soo kordhana halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah